إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaallo lagu qaaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ayaa xalay ka dhacay qaybo ka mid a gobollada shabeellada hoose iyo baay dibadbax ka dhanaan dhulboob ay wadaan xubno ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho meydka gabar yar ayaa laga helay xaafad ka mid a magaalada wajeer ee ka tirsan gobolka wajeer ee ku hoos jirta gumaysiga dowladda kenya diyaarad militari ayaa ku burburtay magaalada bahirdaar ee gobolka amxaarada beesha gaaljecel ayaa heshiisiisay jufooyinka barsaneeh iyo caloofi oo ka wada tirsan beeshaasi guddiga gaadiidka ee jubbada hoose ayaa lagu dhisay munaasabad ka dhacday magaalada jamaame ee walaayadaas dowladda kenya ayaa waxay ka walacsan tahay inuu taraam hakiyo taageerada uu ku siin jiray la dagaalanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran dagaallo lagu qaaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ayaa xalay ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose iyo baay rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa ku qaaday saldhigga ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin deegaanka golweyn ee gobolka shabeellada hoose ciidamada ugandha ee halkaa duulaanka ku jooga ayaa waxa ay la kulmeen weerar toos ah oo uga yimid militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay weerar ku ekeeyeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalka oo ay ku leeyihiin magaalada marka si gaar ah waxay weeraradu kaga dhaceen fariisimaha ciidamada dowladda federaalka oo kuleeyihiin xaafadaha buundabilan iyo sidoo kale buulo bacaad ee magaalada marka dhanka gobolka bayna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen xerada ah ciidamada maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo dhanka gobolka gedana rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday guri magaalada baardheere oo ka degan yahay sarkaal ka tirsan dowladda federaalka sarkaalkan qaraxa lagu weeraray gurigiisa ayaa waxaa lagu magacaabaa sanweyne waxaana ku dhaawacmay sarkaalka la doonayay in qaraxa lagu qaarajiyo iyo mid ka mid a ilaaladiisa dibadbax ka dhanaan dhulboob ay wadaan xubno ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader
waxaa magaalada muqdisho maalintii shalay ka dhacay dibadbax ballaaran oo ay dhigeen dadka shacabka ee ka soo horjeeda dhulboobka ay wadaan xubnaha ka tirsan dowladda federaalka dibadbaxyada ugu xoogan ayaa waxay ka dhaceen xaafadda soonike oo ka tirsan degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaana isku soo baxan ka qayb qaadanayey inta badan dadka ee dowladda federaalka dhulkooda xoog uga barakicisay islamarkaana ay guryahooda ka burburisay dadkan ayaa waxay sheegeen barakicintooday ka dambeeyaan shakhsiyaad taageera ka helaya dowladda federaalka iyagoona tilmaamin awood loo sheeganayo waxayna sidoo kale dadkani tilmaamin maray warbaahinta la hadlayeen in dhullay muddo fog degnaayeen laga qaxiyey waa kuwani qaar ka mida dadka dhigaya dibadbaxyada looga soo horjeedo dhulboobka ee dowladda federaalka ku wada bulshada iyagoona ka waramaya sida foosha xun ee dowladdu la dhaqantay dadka waxayna sheegeen inay xaqooda ku dhacsan doonaan gacmahooda waa dhibaato ay nagu haayaan dadka haysta shaatiga dawladda nagu dhacaya war annagu dhulka aan u doodaynaaho maahan xero dawlo ma ahan xero gaashaandhig ma ahan xero ninka la dhihi jira wasaaradeed ma ahan xero caafimaad qof aan caawi dabka shida karin oo waa hore boos gatayee degay inuu rabo inuu cambuulada ka qaato ilmahana oo faraqa ku qaada yidhaah war xaggee loo wadaa dadkan may soomaali ahayn annagu ma yuhuud baan naha ayaguna ma soomaaliya hadda annagu soomaaliyanna etoobiyaan ma nihin dhulkeenna xaqa baa u leennaha dadka yaa laysku laayin yaa nimanshala soo cararay ee kaymbayn inay ku galaan dhulkeenna ay rabaan dhul sharciya ee dukumenti ah waa qaadanayna ayawna dhihin hadday dhacdana waa ku dagaalamaynaa waa ku dagaalamaynaa nafteenna maalkeenna ninkuu yimid nafteenna xaqaan u leennahay inaan iska daafacno waana iska daaficaynaa waxaa muddooyinkii dambe aad u soo badanayey dhulboobka ay wado dowladda xasan sheekh maxamuud waxayna midaasi keentay in dad badan oo shacab danyar ah ay bannaan ka soo istaagaan islamarkaana ay noqdaan dad hoylaan ah meydka gabar yar oo goordhow la dhalay ayaa laga helay xaafad ka mida magaalada wajeer ee ku jirta gumaysiga dowladda kenya lama garanayo cidda dishay gabadha yar waxayse dadku sheegayaan in lagu dhex riday god yar iyada oo meyd ah qaar ka mid a haweenka ku nool magaalada wajeer oo la hadlay warbaahinta ayaa farriin u diray dumarka inta ilmaha dhala haddana soo tuura waxaan u aragnaa unuka horta gabdhaan dhalnay gabdhahayn waxaan rabnaa maciishadood inay ilaashadaan waa geber dhibka wax looga tagayo waa adig waxa shadhowday lacayna waa adig wax caloosh ku qaada waa adig waxay wallaca waa adig wax duur cidlo ku dhalo oo dijeexma haddana waa adige waxaan rabnaa gabdhiha gabdhiyahayne oo gabdhaha soomaaliyeed eh oo gebernimadooda inay ilaashadaan marka waxaan rabaa kulli calaa xaal gabdhahayna iyo talweynaha iyo da- soomaali maxamedoo dhammaala tii gabar dhashaa dhabar gabartaa markay caadad ka qabaysan inay ogaato amankay kusoo socoto inay ogaato gabadheed markay isdawmarto oo maxaa ay xanuunsan tahay inay ogaataan rabnaa hilibkeeda dilaysa inay cunugeeda qaadato ay korsataa ku fiicneed inay cunugeeda disha ma ahayn waayo iyadoo lasoo dhalo lasoo xambaaray baaqaan gabdhaha uu diraayo waxaa waaye inay edab yeeshtaan ay asturaan ya dhibkay iska dhaafto ceebtay iska dhaafto dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato ayaa waxaa ku badan falalka noocaan ah waxaana dhiirigelinaya oo ka dambeeya xukuumadda kenya iyo maamullada iyada raacsan ee ay meesha ka dhisatay diyaarad militari ayaa ku burburtay magaalada bahardaar ee gobolka amxaarada ah ee waddanka etoobiya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali
wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku warramaya in diyaarad nooca helikobtarka oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee dalkaasi ay ku burburtay gobolka amxaarada halkaas oo ay ka socdaan dagaallo adag oo u dhexeeya maleeshiyaadka fano iyo ciidamada itoobiya diyaaradda burburtay ayaa la soo warinayaa in sabtidii ay ku burburtay garoonka diyaaradaha ee bilay seleki ee magaalada bahirdaar oo ah xarunta gobolka amxaarada sida ay tabinayaan warbaahinta maxalliga ah inkastoo burburka diyaaradda uu maalin cad dhacay haddana waxaan weli lahaynin xogo rasmi ah oo la xiriira waxyeelada ka dhalatay iyo in diyaaraddu la socdeen mas-uuliyiin dowladeed ama saraakiil ciidan oo ka tirsan dowladda etoobiya burburka diyaaradda militari ee ay leedahay dowladda etoobiya ayaa ku soo aadaya iyadoo maalintii jimcaha magaalada baahiridaar uu booqasho ku tegay taliyaha guud ee ciidamada etoobiya ninka lagu magacaabo marshal berhanu jula kaasoo la kulmay saraakiisha militariga ee gobolka waxaan kala caddeen in burburka diyaaradda helikobtarka ee ay leedahay dowladda etoobiya uu yimid kadib weerar ay la kulantay diyaaradda iyo inuu yahay cillad farsamo waxaan sidoo kale weli lahaynin xogta la xidhiirta waxyeeladaasi beesha gaaljecel ayaa heshiisiisay jufooyinka barsame iyo caloofi oo ka wada tirsan beeshaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
kulankan oo ahaa mid ballaaran islamarkaana uu garwadeen ka ahaa ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed kuwaasoo lagu heshiisiinaya laba jufo oo ka kala tirsan beelweynta gaaljecel oo kale ah barsana iyo caloofi oo wadadega gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe munaasabadda islaaxiinta ah ayaa ka dhacday degmada buaqable ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan xafladan ayaa waxaa kasoo qaybgalay odayaasha dhaqanka ee labada jufe ee madmadowga ka dhexeeyay marti kale iyo mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan kulanka lagu heshiisiinayay labada jufo ayaa qaatay muddo toban maalmood oo xidhiir ah kaasoo hurbuuday ugaaska beesha gaaljecel ugu dambeyntiina ku guulaystay inuu soo abjiro khilaafkii ka dhexeeyay jufooyinka walaalaha ah ugu horeyn waxaa goobta laga akhriyay bayaan dhowr qodob ka kooban oo ay ku midaysan yihiin jufooyinka barsame iyo caloofi kow waxaan adkaynaynaa heshiiskii lagu gaaray show ee ay qismiga musaalaxada xarakatul shabaab almujaahidiin iyo dhaqanka beesha gaaljecel ka gaareen dhulbeereedka ceelasha iyo xukunadii maxkamadda kuna taariikhaysnaa afarta bishii sideedaad kun afar boqol afartii shan hijri laba xumaantii dhacday sida dilka gubidda iyo dhammaan dhacdooyinkii kalaba waa la xalliyey waxaana laisweedarsaday subayn xumayn xaal waana lagu fiyoobaaday alxamdu lilaah saddex waxaan adkaynaynaa go-aanadii horay looga gaaray ceelasha f g ceelka sigla waxaa iska leh reer barsane intii ay socotay munaasabadda heshiisiinta waxaa ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo ahaa maskaxdii ka dambeysay in heshiiskan la dhex dhigo labada jufo isagoona kula dardaarmay jufooyinka inay dhaqangeliyaan heshiiska ay gaareen iyo bayaankii ay sida wadajirka u soo saareen waxaan idinku baaqaynaa in dadkeennan aan islaaxinnay ee nabadda aan qaadannay ee odayaashiinnii maanta iyo akhyaarteenni nabadoonnadeenni ay joogto inaad qaadataan insha allahu tacaala goosdambeedkan aad ku dhigtaan nin waliba oo xagal daacin ku keena insha allahu tacaala reerka ma ka aamusi doono insha allahu tacaala midnimadeennaas aan ilaashanno aan ilaashanno diinteenna xaniifka ah ee toosan min fowqi sabca samaawaad alla tabaaraka wataala noogu soo dejiyey ee xeerka noo ah ku dhaqankeedana sharaf iyo ciise aan ku gaarayno ka tigadeedana dulmi iyo ihaane aan ku gaarayno diinteennaas aan ilaashanno qaar ka mid a odayaasha dhaqankaee labada jufo ee la heshiisiya oo isku dhoolo cadaynaya ayaa mahad ballaaran u celiya allah ka soko ugaaska beesha gaaljecel iyagoona sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin heshiiskan annagoo ka hadlayna allaha subxaana watacaala allihii noo suurogeliya ayaan u mahadcelinaynaa uma waxaan u mahadcelinaynaa intaa kadib dadkii ka soo shaqeeyay xafladan qaaliga ah insha allahu tacaala oo ugu horeeya ogaaska gaaljecel ogaas xuseen ogaas cabdulaahi ogaas maxamed gowshan ballaaran ee maalmahan socotiyo tobanka maalmood noo socotay loogana hadlayay khilaafaad ka dhacay laba beeloo walaalo ah laba beeloo walaalo ah oo shaydaan uu isku diray ayagoon raalli ka ahaynay isdagaalan shaydaan uu dhexdooda ka teliyey waa inaan noqono insha allahu tacaala jameecadii jilaalo oo jihaad gaalo u jeeda hadda kadib wabilaahi towfiiq allah subxaana wa tacaala aclam gunaanudkii waxaa soo xiray madasha lagu heshiisiinayay labada jufo ee ka kal tirsan beesha gaaljecel waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan asheekh guuleed abuunabhaan isagoona u mahad eliyay ogaaska beesha gaaljecel ee fidiyey gogasha nabadeenta ah waaliga wilaayada hiiraan oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray tallaabada uu qaaday ogaaska beesha gaaljecel ay tahay mid ku dayasho mudan oo taariikhi ah ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed waxaan marka hore u mahad celinayaa ugaaska guud ee beesha ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo asagu iska lahaa fikirkan qiimaha badan gogoshan qiimaha badan oo tobanka maalmood socotay dhigay noqotayna gogol lagu daawoobay oo sida idiin muuqato ay u eg tahay gogol daahirkeeda iyo baadinkeedaba iswaafaqsan yihiin ugaaska waxaan leenahay juhuuddaada allaha kuu barakeeyo dadaalka aad samaysayna waa kaaga mahad celinaynaa wax loo baahna oo aad samaysay weeye waa maal mudan in lagu daydo waxaan leenahay waa tusaale fiican waa mashruuc aan isleeyahay waa bilow qorsho noocaan oo waasica oo noocaan oo kale u dhacay in ay qabsato beel ayada kaligeed goosha intaa la-eg taklifada intaa la-eg ay ku baxday waxaa quruxda badanna ay ka soo baxaan ikhtitaamkeedana aan goobjoog u nahay ugaaskii arrintaa hoggaanka u ah waxaan leenahay waa kaaga mahad celinaynaa sidii horeyba lagu yidhi waa iskuday fiican oo aad gaartay ku tillaabso waxaana rajaynaynaa inay dad badan kaaga dayan doonaan insha allahu tacaala wixii soo baxay inay dhaboobaan nabaddaa la gaaray ay run noqoto oo aysan soo laaban oo xumaan dambe nagu soo laaban sida loo yidhi baan u leeyahay waa kabaya hadday yihiin walaalahan reer barsanay hadday yihiin walaalahan reer caloofiba nabadeynta la kala dhexdhigay labada jufo ee ka wada tirsan beesha gaaljecel ayaa ah mid ku dayasho mudan taasoo ay dadka aada u bogaadiyeen
guddiga gaadiidka ah ee jubbada hoose ayaa lagu dhisay munaasabad ka dhacday magaalada jamaame cali aadan ayaa ka warramaya xafladan oo ka dhacday degmada jamaame ee walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa waxaa lagu dhisay guddiga gaadiidka gobolka munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta walaayada nabadoonno iyo waxgaradka bulshada martida lagu casuumayay xafladda waxaa ka mid ah suldaan maxamed deeq oo ka mid ah salaadiinta walaayada islaamiga ah jubbada hoose suldaanka ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan guddoomiyaha gaadiidka loona baahan yahay in shaqada lagu kaalmeeyo dhanka kale wuxuu sheegay in gobolka uu yahay gobol baaxad leh jamaam iyo kamsuuma aysan ku ekaanin guddiga gaadiidka ee ay ka shaqeeyaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka waa soo dhaweynaynaa marka waadi mar labaad insha allahu tacaala waana ugu ducaynaynaa maadaama asaga uusan dooranin ilaahay subxaana qaadirka insha allah allah ugu kaalmeeyo marka waxaan leenaha gooba soo dhawaa marka waadi mar labaad suldaan cabdifateex oo ah xogaayaha nuqabada gobolka jubbada hoose oo ka mid ah martida lagu casuumay xafladda ayaa dardaaran muhiim ah u soo jeediyey mas-uulka gaadiidka ee kusoo kordhay gobolka waxaan u fadhinaa calimasaarkii walaalkeena qaasim cali xuseen oo loo soo doortay guddiga gaadiidka jubbada hoose qaasibo waxaan ku leenahay mas-uuliyadda dusha lagaa saaray mas-uuliyaddaasina waxay kaaga baahan tahay waxyaalo badan cadaalad waxay kaaga baahan tahay dulqaad wax badanay kaaga baahan tahay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kullukum raac mid kasta wixii la raaciya waa la su-aali doonaa ogaas maxamed shariif oo ka mid ah nuqabada jubbada hoose ayaa kelimad ka soo jeediyey munaasabadda lagu dooranayay guddoomiyaha gaadiidka gobolka jubbada hoose insha allahu tacaala shaqo walbo aad aad shaqaynayso ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowow cabsida ilaahayna ugu dhowow cadaaladana ku dadaal ilaahayna garabkaaga waa gelaa dadka kaleoo bulshada loo dhisa waxaan leeyahay ninkaas walaalkiina ah soo dhoweeya qaasim cali xuseen waxaa loo doortay gudoomiyaha gaadiidka jubbada hoose gudoomiyaha cusub ee gaadiidka ayaa wilaayada gobolka iyo tan degmooyinka ka codsaday inay si wanaagsan uula shaqeeyaan
waxaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanayaa muslimiinta walaalaheeya ee gobolka jubbada hoose qadiyad la ii dhiba in laigu duceeyo laigu kaalmeeyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay bulshada u dhistaa hoggaan baahiyooda gaarka ah ka warqaba iyadoona ay ka mid tahay tan hadda lagu magacaabay gudoomiyaha gaadiidka ee gobolka jubbada hoose warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda kenya ayaa waxa ay ka walaacsan tahay inuu taraam hakiyo taageerada ah oo ku siin jiray la dagaalanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya cabdisamed cabdulaahi tan iyo wixii ka dambeeyey lixdii bishii nofembar markii uu donald trump ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee dalka maraykanka ayaa waxa ay soo taraya walaacyada laga muujinayo isbedelada ku yimaada siyaasadda arrimaha dibadda ee xukuumadda washington dowladda kenya oo xiri la leh maraykanka ayaa waxay ka walaacsan tahay dib u soo laabashada trump diblomaasiyiin kenyaan ah ayaana aaminsan in dib u soo laabashada donald j trump uu hoos u dhacweyn ku keeni karo cilaaqaadka ka dhexeeyay nairobi iyo washington dowladda kenya oo si aada ugu tiirsan taageerada amni midda siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee ay ka hesho maraykanka ayaa aaminsan in trump uu hoos u dhigi doono taakulada arrinkaasi oo saameyn ku yeelan doono dagaalka waxay ugu yeereen argagixisada ee kenya iyo xulafadeeda uga jiraan geeska qaaradda afrika sida ku cad warbixin uu daabacay wargeeska business daily africa warbixinta ayaa tibaaxaysay in awoodda milatari ee ciidanka kenya iyo xitaa sirdoonka waddankaasi ay si dhammaystiran ugu tiirsan yihiin taageerada maraykanka islamarkaana haddii trump uu dhimo dhaqaalihii uu siin jiray ay halis geli doonto dowladda kenya barnaamijka uu maraykanka bixiyo ee loo yaqaano a g o a ee uu ku taageero dowladaha dhaca geeska afrika kenyana ay qayb ka tahay ayaa waxaa laga yaabaa in la joojiyo sidaba uu trump horey u sameeyey afartii sanno ee uu xil ka hayay bishii janaayo ee sanadkii labada kun iyo labaatankii ayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay howlgal weyn ka fulisay saldhigga ciidanka maraykanka gacanka manda bay ee dalka kenya xilligaasi uu talada maraykanka haya donald trump weerarkaasi ayaa wuxuu labada dowladoodba uga dhignaa dhabarjab aad u xoogan william ruuto oo ah madaxweynaha kenya ayaa kenya jabsan tallaabooyinka uu trump qaadi doono jo baiden madaxweynaha wakhtigiisa sii idlaanayo ayaa bishii may ee sanadkan booqday magaalada washington halkaasi oo ay kenya ka noqotay xubin dibadjoog ka ah nato tan iyo markii ay ciidanka kenya duulaanka gardarada ah kusoo qaadeen soomaaliya sanadkii labada kun koob iyo tobankii ayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyana waxa ay qaaday howlgallo gilgilay magaalooyinka waaweyn ee kenya maamusho sida nairobi mombasa iyo gaarisa waxaana intaas sii dheer weerarada joogtada ah oo ay ka wadaan gobolka laamu iyo dhulka soomaalida n f d ay gumaysiga ku haysato warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa